kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa wejiga koowaad ee xabad joojinta la dhex dhigay xamaas iyo israa'iil dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil ayaa soo jiitamayay muddo dheer xiisaddan ayaa marar badan keentay dagaallo iyo rabshado soo noqnooda haddaba xabad joojintan iyo rajada laga qabi karo ayaa waxa aanu ka waraysanay oo toddobaadkan barnaamijka martida mikrafoonka marti noogu ah mahdi cumar sheekh makhtal oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan magaalada hargeysa heshiiskan xabad joojinta ah ee dhex maraya israa'iil iyo xamaas horta dhowr qodob buu ka koobnaa oo muhiima waxaana ugu muhiimsanayd marka koowaad in xabadda la joojiyo in la isweydaarsado maxaabiista askarta in laga fogeeyo meelaha bobulationka falastiiniintu ay degan yihiin iyo in arrimaha bili-aadantinimada la fududeeyo ilaa hadda xabad joojintaasi si fiican ayay u socotaa labada dhinacba ballanqaadkoodii way fuliyeen ballanqaadku wuxuu ahaa in la sii daayo saddex iyo soddon yuhuuda iyo kun iyo sagaal boqol oo falastiiniina wejiga koowaad kalabar dadkaasi waa la soo daayey inta kalena waxaa la filaya maalmaha soo socda in la dhammaystiro waxaa kaloo la arkayaa macaawanooyinkii adduunyada oo kusii qulqulaya khaza iyo dadkii oo ku noqonaya guryahooda sidaa daraaddeed xabad joojintaasi wejiga koowaad si fiican ayay u socotaa rajo fiicanna waa laga qabaa inay xabad joojintaasi sii socoto waayo sida labada qoloba ay wejigii hore u ilaaliyeen ilaa hadda intay hawshu marayso waxay sheegaysaa inaa kalsooni jirta labada dhinacba inay fuliyaan mucaahadadaas iyo xabad joojintaas
xabad joojintani istaraatiijiyad ahaan maxay u tari kartaa labada dhinac ee israa'iil iyo xamaasba istaraatiijiyad ahaan xabad joojintani labada qoloba faa'iidooyin waaweyn bay ugu fadhidaa dhinaca falastiiniyiinta waxay ka faa'iidi karaan inay dib isku habeeyaan oy ciidamadoodii dib u habeeyaan iyo dadkoodii oo dee guryahoodii kusoo noqonaya taasina waxay keenaysaa inay xamaasna dowladnimadii la soo noqoto oo ay dhulkeedii maamulato oo ay maaragtay nidaamsato dowladdeedii waxaa kale oo xagga yuhuudda iyaga laftigoodu ay istaraatiijiyadan ka faa'iidayaan in barasharkii ama cadaadiskii xagga bulshada yuhuudda kaga socday dowladdooda ay hoos u dhacdo iyo inay sawirka diblomaasiga ah ay hagaajisato waayo cadaadis badan oo caalami ah ayaa ku socda oo laleeyahay ceeb baad samaynaysaan gaar ahaan wuxuu cadaadis kaga socday dowladaha carabta ee ay saaxiibada yihiin israa'iil taasina cadaadiskaasi way ka qaadaysaa ugu dambaynna waxay ka faa'iidayaan inay dib isku qiimeeyaan yuhuuddu ciidankooda iyo awooddooda maxay ugu guulaysan waayeen ujeeddooyinkii ay lahaayeen maxaa ka hortegey maxaa maaragtay ciidankoodii daciifiyey aaway sirdoonkoodii maxay xamaas u soo afjari waayeen su-aalo badan baa horyaalla ee israa'iiliyiinta oo ay tahay inay ka jawaabaan marka xabad joojintu inta ay taagan tahay dagaalkan u dambeeyey ee khaza wuxuu socday muddo ku dhow sannad iyo afar bilood haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa dagaalka muddada intaas le socday sannad iyo afar bilood kadib waxaa lagu qiimeyn karaa dagaalka khaza inuu ahaa dagaalkii ugu qadhaadhaa ee ugu adkaa ee ka dhaca jiiddaas waxaa kaloo lagu qiimeyn karaa ilaa markii la aasaasay israa'iil kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ilaa maanta dagaalkii ugu dhiigga badnaa ee ka daata halkaasi sanadkan buu ahaa tigay waayo hal mar baa kun iyo laba boqol oo israa'iiliina la laayey waxaa kaloo la laayey sanadkaa gudihiisa in ka badan toddoba iyo afartan kun oo falastiiniina boqol kun in ku dhowna way dhaawacmeen dhul badanna way burbureen marka marka la ysku soo wada koobo yuhuuddana dhexdeeda sannad iyo intaasoo bilood buu dagaal ka dhex socday waa arrin mucjiso ah ciidamadii israa'iil ee loogu talagalay inay waddamada carabtao dhan iska celiyaan oo xamaas iska celinla waxay noqotay wax laga yaabo ka marka guud ahaan lasoo koobo wuxuu ahaa sannad aad u dhibaato badan labada qoloba dhibaatooyin badani soo gaadhay laakiin dhinaca falastiiniintu waxay dareemayaan inay iyagu guulaysteen maadaama aanan la baabiinin ciidankoodii maadaama xamaas weli ay jirto weli ay xoog leedahay waxay dareemayaan ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa way faraxsan yihiin way dabaaldegayaan waxa weeyaan taageero badan bay dadkoodii ka helayaan waxay sheegayaan in weli ninka dhulka lihi uu harayo si kasta oo maaragtay loo garaaco iyo si kasta oo dhibaato loogu geysto inay weli dhulka iyagu leeyihiin ayna tahay maaragtay ninka dhulka lihi inuu dhulkiisa difaacdo uuna jebin mooraalkaasay hayaan laakiin guud ahaan dagaal howl badan ayaa meesha ka dhacay sanadkan saamaynta dagaalkan kuma koobnayn oo keliya khaza balse ilaa lubnaan iyo meelo kale ayaa laga dareemay bal faahfaahin naga sii saamaynta uu dagaalkani ku yeeshay bariga dhexe arrimaha kale dagaalkani keenay ee aan lagu talagelin waxaa ka mid a dhinaca lubnaan iyo saamaynta uu ku yeeshay tusaale ahaan dagaalkani wuxuu wiiqay awooddii xisbullah iyada oo la dilay hogaamiyaasheedii isla markaana infrastructurekii militariga ee xisbullah aad loo wiiqay nidaamkoodiina la dhex galay taasi waxay keentay inay xisbulla aad u daciifto xisbullo oo daciiftaana waxay keentay in iiraan ay daciifto waayo dhowr sababoodba iiraan gudaheeda ayaa waxa lagu dilay hogaamiyihii xamaas taasi haybaddii iiraan bay hoos u dhigtay waxaa kaloo ay saamaysay in ciidamadii xisbulla ee suuriya jooga ay ka baxaan oo ay lubnaan tegaan si ay dagaalka uga qayb galaan taasina waxay mar kale fursad siisay dadkii suuriyaanka ahaa inay midoobaan inay hoggaan samaystaan in dowladdii suuriya dib u soo noqoto dowladda suuriya dib u soo noqotaana waxay saamayn xun ku leedahay awooddii iiraan ee isku xidhaysay bariga dhexoo dhan ha noqoto lubnaan ama ha noqoto israa'iil iyo dhexdooda marka halkaa bariishkii isku xidhayey ama buundadii isku xidhaysay iiraan iyo lubnaan ayaa halkaa kala gooday oo suuriya oo dowlad xoogihi waxay saamayn ku yeelanaysaa in gurmadkii dhexeeyey xisbullah iyo iyo iiraan aanu sidii hore u jirin markaasaa daraaddeed dagaalku keliya ma saameyn khaza iyo falastiin waxaa kaloo uu saameeyey bariga dhexoo dhan gaar ahaan awooddii iiraan ayuu wiiqay wuxuu wax ka beddelay suuriya lubnaan awooddeedii buu wax ka beddelay saameyn aad u ballaadhan ayuu yeeshay waxaana la filayaa sanadka soo socdaana inuu noqdo sanad ay wax iska beddelaan bariga dhexe oo ay wadaxaajoodyo cusub bilaabmaan awoodihii jirayna ay wax iska beddelaan marka saameyn weyn buu dagaalkan khaza ku lahaa falastiin iyo bariga dhexe iyo caalamkao dhanba
dagaalkan waxa uu dhaliyey burbur xoog leh oo waxaa gebi ahaanba burburay adeegii caafimaadka iyo dhammaanba dhismahoosaadkii khaza haddaba kaalin teleg ayay dalalka carabta ah ee hodanka ah ay ka qaadan karaan dibudhiska khaza dowladaha carabtu aad bay uga qayb qaadan karaan dibudhiska khaza waayo waxaa la sheegaya in balaayiin doolar ay ku burbureen dowladaha carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo dee batrool badan iyo lacag badan iska haystaa si fudud ayay maaragta uga qayb qaadan karaan dibudhiskaas waxay dhisi karaan maaragtay infrastructureka sida dee leyrhka iyo wadooyinka iyo boorka iyo meelahaas bay dhisi karaan waxaa kaloo ka qayb qaadan karaan dee adeegyada bulshada ee asaasiga sida waxbarashada iyo jaamacadaha iyo biyaha iyo waxyaabaha dadku sida deg dega ugu baahan yihiin ee ay ka mid tahay adeegyada caafimaadku aad bay uga qayb qaadan karaan runtii waxaa la yaab leh carabtu marka hore ee la burburinaya falastiiniyiinta uma gurmadaan oo maaragtay ka daaya ma yidhaahdeen ama wax tallaabo xoogan ma qaadaan laakiin marka dhulkii burburo ay ka qayb qaataan dibudhiska marka waxaan filaynaa in haddii xabajoojintaasi ay waarto oo fayska koowaad iyo fayska labaad iyo fayska saddexaad saddexduba ay hirgalaan waxaa suurtagala markaa in heshiis rasmiga ay gaadhaan xamaas iyo israa'iil isla markaana ay suurtagal noqoto in dibudhis xoogan lagu sameeyo khaza cidda koowaad ee ka caawin kartaa falastiiniyiinta waxay noqonaysaa wadamada khaliijka marka howl badan baa u taalla oo ay ka mid tahay dee in lasoo jiito ganacsatada carbeed inay maalgashadaan khaza ay maalgashadaan inay maaragtay maalgashadaan waxbarashada inay maalgashadaan maaragtay guryeynta inay maalgashadaan tamarta waxaa kale oo maaragtay suurtagala inay dadka buka ee maaragtay falastiiniinta ee dhibku ku dhacay aad u fara badan aydii daweyntooda ay ka qayb qaataan ay dhakhtaradooda ku daweeyaan ama dhakhtaro takhasusla ay u diraan hawl weyn ayaa u taalla hadday doonayaan inay walaalahood isgarab taagaan waxaana filayaa kolley inay ka qayb qaadan karaan dibudhiska sidii marar horoo badanba ay sameeyeen intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan martiinu u ahaa mahdi cumar sheekh makhtal oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada hargeysa tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeda